madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa shacabka galmudug ugu baaqay inay si dhaba uga shaqeeyaan nabadda wadajirka iyo horumarka deegaanadooda waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay shacabka inay adkeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha dadka laba shay unbay ka tagaan qofna shar iyo dhibaato uu ka teliyey uu ka tagaa oo laga oo laga sheekeeyaa qofna wanaag iyo maslaxo dhinacyo badan ayay ku timaadaa maslaxadu iyo dhinacay doonta ha ahaatee ayuu ka tagaa waxaa la yihahdaa sheeg sheegka qofka xumaanta ka tegey dhib unbay u siyaadisaa iyo barqaati fur in lagu sii barqaati furo sheeg sheegga qofka wanaagga ka tegeyna waa u socotaahoo ajarkeedii u leeyahy wax fiican buu sameeyey wax fiican buu nabad buu ka taliyey waxaasuu ka uu sameeyey intaasi waxbay u gashaa marka arrintan maanta waa arrin caqibo iyo cirib dambe oo ay leedahay qof walba ku reebi doonta mid wanaag oo aqradiisa iyo adduunkiisa inta uu jooga labada waxtarta iyo mid xumaan oo aakhirana uu adduunyada ku dhibtooda aakhirana anqaab iyo cara alle uu ku helo saa darteed waxaan ka codsanaynaa salaadiinta iyo odayaasha iyo dadka maanta halkaa fadhiya ee samajeclaha ah ee mas-uuliyadda dadkaas walaalaha ah odayaashoodii ah inay khayr iyo wanaag uga taliyaan waa u soo uga taliyeene xogaaga iyadoo mararka qaarkood yimaada oo iska dhicinta iyo iska difaacidda ah in la yska daayo baaqan ayuu madaxweynaha ka jeediyey isagoo ka hadlayay munaasabadda furitaanka shirka nabadeynta beelo walaalo ah oo dhuusamareebka furmay